bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kuna soo dhowaada warkii subaxnimo ee redio muqdisho qodobada wararka redio muqdisho aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dalka azerbaijaan oo goordhow lagu wada inuu si rasmi u furo shirkii shanaad ee wakaaladaha wararka dunida oo soomaaliya markii ugu horreysay ay ka qaybgelayso magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaa ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay qabashada doorashada xubnaha umateli doona aqalka hoose hirshabelle ee baarlamaanka dalka deegaanadii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kala wareegeen maleeshiyaadka al-shabaab ayaa saaka degan gudoomiyaha gobolka hiiraanna wuxuu ugu baaqay hay-adaha ka shaqeeya samafalka inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinaya dadka tabaalaysan ee gobolka hiiraan ku nool madaxweynaha waddanka syriya bishaar al asad ayaa sheegay donald trump inuu noqon doono saaxiib dabiici ah haddii uu beel mariyo ballanqaadyadii uu ku galay ololihii doorashada ee ahaa la dagaalanka argagixisada
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a qodobadii wararka radio muqdisho kuwoodii ugu door korona waa lix iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad sannadda laba kun iyo lix iyo toban warkii oo fidsan madaxweynaha dalka azerbaijaan ilham haydar oglo aliyey ayaa goordhow lagu wadaa inuu si rasmiya u daahfuro shirweynihii shanaad ee wakaaladaha wararka dunida oo ka bilaaban doona caasimadda azerbaijaan ee boko soomaaliya waxaa uga qaybgalaya shirkaasi gudoomiyaha golaha warbaahinta qaranka ahna agaasimaha wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona cabdiraxmaan sheekh yuusuf cadaala iyo madaxa qeybta carabiga ah wakaaladda wararka soomaaliyeed cumar faarax wakaaladda wararka soomaaliyeed ee markii ugu horreysay taariikhda waxay xubno buuxda ay ka noqotay sanadkan midooda wakaaladaha wararka dunida taasina waxay ka saacidi doontaa wakaalada wararka soomaaliya inay hesho saaxiibo cusub oo wakaaladaha dunida ah waxaan qadka telefoonka kula xiriiray waxna ka weydiiyey shirka goordhow lagu wada inuu ka bilowdo halkaasi ahmiyadda uu leeyahay soomaaliya agaasimaha wakaalada wararka soomaaliyeed soona mudane cabdiraxmaan yuusuf sheekh cadaala waa mahadsantaa sharmarka shirkan sida aad sheegtay waxaa kusoo ururaya oo jooga ilaa sagaashan iyo toddobo dal wakaaladahooda wararka iyo in ka badan toban urur oo wakaaladaha adduunku ay kuwa heer gobola iyo kuwa caalami ah oo intaba ay ku midaysan yihiin sidaas daraaddeed wakaaladda wararka soomaalida ee soona fursad aad u weyn bay u tahay in ay halkan timaado sidoo kale markii ugu horreysay ayaa la aqbalay soona inay xubin ka noqoto ururka shirweynaha wakaaladaha dunida oo ah runtii urur aada u weyn oo adduunkao dhan uu ku midaysan yahay oo laisku waraysto runtii sharaf iyo karaamo weyn bay u tahay soona in mar kale ay dunida dib ugu soo laabato oo ururkan oo aysan fataa weligii yani waagii dowladda hore aanay ka tirsanayn ay hadda xubin ka noqoto guusha ugu weyn ee soona ugu jirtaa waa in ay markaa suuqa caalamiga ah ee wakaaladaha wararka ay timaado oo halkaas maaragtay ay ka samaysato macaamiil fara badan waxaa runtii ilaa shalay aan si gooni gooni a isku aragnay in ka badan labaatan dal wakaaladahooda oo ay ka mid yihiin wakaaladaha maaragtay sacuudiga iyo baxrain iyo qatar iyo urdun iyo maaragtay sudan iyo algeria iyo sidoo kaleeto wadamo waaweyn oo ay ka mid yihiin malaysia iyo talyaaniga iyo muxuu ahaa waddanka sbain iyo jaban iyo south korea iyo waddamadaas oo dhan oo runtii aan maaragtay wadahadal fiican yeelanay sidoo kale waxaa fursad u helnay inaan halkan ku aragno ururka jaamacadaha wadamada carabta oo aan maaragtay isagana ka codsanay xubinnimadii wadahadal ku saabsan inaan xubinnimadeena soo ceshano oo inoo socday oo meel fiican uu noo marayay waxaan sidoo kale runtii halkan ka jira fikir aan soomaaliya ay qayb ka tahay culintiisa oo ah in markii ugu horreysay la sameeyo urur ay ku midaysan yihiin wakaaladaha wararka ee qaaradda africa oo hadda aan runtii lahayn wakaalada rasmi ah oo midaysa taasna wadahadal fiican baa inooga socda waxaa sidoo kaleeta la kulanay wakaalada ama jamciyada ay leeyihiin wadamada ee, islaamka ee wakaalada ay ku midaysan yihiin ee wararka oo nin reer jabuuti ah uu madax ka yahay ee, runtii markaa fursad aada u weyn oo aan rajaynayna in ay u saacido shaqaalaheenna in tababaro fiican ay helaan ayaan runtii eh, ah aan helno ayaan rajaynaynaa ilaa hadda waxaana loo ballan qaaday tababaro eh, kala duwan oo qaarkood ay yihiin sanadkiiba mar qaarkood ay yihiin lixdii biloodba mar oo wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin baxrain iyo algeria iyo urdun ay ilaa hadda inoo banan qaadeen wadamada carabta wadamada kalena aan wadahadal kula jirno marka runtii eh, sharmarka waxay noo tahay iridii eh, ugu weyneed ee adduunyada ilaahay baa inoo furmaysa wakaaladaha qaarkood waxaan ka wada hadalnay in si rasmi aan u yeelano war isdhaafsi oo heshiis rasmi ah aan galno oo ay ka mid tahay wakaalada wararka ee malaysia ee qaar badan oo halkan aan horey heshiisku jirno ay ka mid tahay wakaalada wararka shiinaha iyo wakaalada wararka turkiga iyagana waxaan u helnay fursad aan uga wada hadalno bal sida ay u socdaan heshiisyada aan hore u galnay ee suudan suudan ah ay noo soo diraan oo soomaaliya inoogu yimaado oo halkaa inoogu tababara shaqaalaheena marka runtii en, eh, waxaas oo dhan waa waxyaabihii hore dhac ahaa laakiin shirku saacad kadib ayuu furmi doonaa waxaana furi doona madaxweynaha wadankan ee martida loo yahay ilham caliyeef oo ka ka furi doona xarun weyn oo ku taalla bartamaha magaalada marka sidoo kale waxaa sharmaarke runta xusud mudan in maalinta sideed iyo tobanka bisha ah ee soo socota ee jimcada ay soomaaliya ka qayb geli doonto bandhig xagga sawirada ah oo wakaaladahaas oo dhan adduunka ay wadan kasta uu kusoo bandhigi doono sawiro muujinaya wadankiisa marka waxaan rajaynaynaa in eh, oo inoo diyaarsan oo mar horeba la aqbalay inaan halkan kusoo bandhigno ilaa sagaal sawir oo kala duwan oo muujinaya hiddihii iyo dhaqankii iyo maaragtay eh, soomaaliya iyo goobihii dalxiiska iyo wixii ay lahaan jirtay marka insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa taasina inay u saamixi doonto in boqolka wakaaladood ee adduunyada ka kala yimid ay ogaadaan soomaaliya iyo wadanka ay tahay iyo meesha ay adduunka uga taallo iyo dhaqankeeda iyo dadkeeda iyo khayraadkeeda Eh, taas waxaan rajaynayna inay kor u qaadi doonto sumcadda soomaaliya insha allah
gudoomiyaha golaha warbaahinta qaranka ahna agaasimaha wakaalada wararka sona cabdiraxmaan sheekh yuusuf cadaala oo ku sugan dalka azerbaijan wixii kasoo kordha shirkaasina waxaad ku dhegaysan doontaan wararka iyo barnaamijyada dambe ee radio muqdisho magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa maanta lagu wadaa inay ka bilowdaan doorashada xubnaha u mateli doona aqalka hoose ee baarlamaanka dalkeena abukar bacad leh oo ku sugan magaalada jowhar ayaan ka waraystay qabanqabada qaabka ay u socotay goorta lagu wada inay doorashadu ay ka bilaabato jowhar maanta
waa san tahay sida hore uu sheegaba afhayeenka guddiga doorashooyinka dadban ee hirshabeelle ismaan maxamed mukhtaar ismaan baarey oo sheegay maalinta arbacada ah oo iminka la saacadii ugu horreeya aynu galnay waxaa soconaya qabanqaabadii aqalka hoose musharaxiinta u tartamaysay ee dowladgoboleedka hirshabeelle halka lagu magacaabo farjano oo ah hoolka ay ka dhacayso doorashada waxaa si aada usoo buuxinayay ergada loogu talagalay in ay u odeyso musharaxiinta u tartamaya halkaasi si weyn ayayna halkaasi dadka usoo buux dhaafeen codka dhiibaya iyadoo weliba qaar kamid ah ergada oo iyada codka siin doona musharaxiinta dhiman ayana halkaasi sawir ay ku gelayaan oo idikaar loogu sameynayo marka tirada kuraasta lagu wado maanta in la doorto waa imisa
Ah, sida hore loo sheegay ama loo shaaciyey maanta waxaa tartamaya shan kursi oo ka wada dhacaya isla een, gudaha magaalada jowhar ama isla een, farjana xarunta gudaheeda waxaa u tartamaya shan musharax Ah, markaa jooga uu fiican yahay een, eh, dadku si weyn ayay u dhirta u taagayeen doorada- doorashadaasi in ay dhacdo ilaa iyo haddana weli ah, in ay baaqatay wax een, wargeli saxaafadda ama shacabka ma jiraan oo aad sidii loo ballamay ayaa weli een, arrintu ay tahay
aada buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryahayaga nooga soo warrama magaalada jowhar abukar bacadle oo qadka telefoonka iigu warramayay ciidamada qaranka ayaa shalay deegaano ka tirsan gobolka bakool kala wareegay maleeshiyaadka nabadiidka ah ee shabaab waxaana saaka degan goobihii shalay lagu diriray maxamed xasan cabdiraxmaan oo la hadlay radio muqdisho ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaanadaasi
waxaa saaka degan een, deegaanadii ee shalay ay ku dagaalameen een, ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo kuwa maamulka ee koonfur galbeed oo dhinac ah iyo maleeshiyada nabadiidka ee al-shabaab een, iyadoo de deegaanadaasi ee, saraakiisha ciidamada xooga dalka ay sheegeen in een, maleeshiyada shabaab halkaasi een, cashar lamaylaawaana ay faafeen oo miidadkii een, wixii halkaasi looga laayeen een, dhaawacii iyo miidadkii intii iyaga ay loordeen way inta kalena hadda een, saaka een, banaanadaasi ay daadsan yihiin een, meesha dagaalka uu ka dhacay ma ahayn een, magaalo ma ahayn waa wuxuu ahaa duleedka ee degmada ee Kieglow een, eh, saraakiisha waxay xaqiijiyeen inaysan jirin wax shacab ah oo deegaanadaasi ka agdhawaa oo halkaasi ay wax ku gaareen balse waxay xaqi- sheegayaan in eh, deegaankaasi iyaga ay gacanta ay ku hayaan oo een, ba- ba- eh, miidadkii oo maleeshiyada shabaab halkaasi ay ugu ordeen meesha uu taabsan yahay iyadoo maleeshiyada shabaab een, eh, een, dhibaato gaarsiiyey een, eh, isgaarsiinta een, shirkadda een, hormuud saas darteedna weli een, eh, hawada ay ka maqan tahay een, eh, isgaarsiintii een, eh, ha ahaatee eh, deegaanadii ayaa saaka een, degan oo ciidamada ay gacanta ay ku hayaan iyada oo ciidamada xooga dalka ee dagaalkaasi marka uu dhacayna in gurmad in uu gaaray oo ka baxay in magaalada xudur ee xarunta ee gobolka bakool
Eh, waa gartay ciidamada dowladda deegaanadii horey u joogeen miyay joogaan mise goobo kale oo waxaa jira hor leh oo laga xoreeyo maleeshiyaadka nabadiidka ee shabaab
in deegaanada ay shalay lagu dagaalamay waxaa horey uga sugnaa in maleeshiyada ee shabaab ayaa ku sugnaa in dagaalka kadib ay marka ay halkaasi ay ku jabeen oo lagu laayay ayay isaga carareen in iyadoo xitaa in saraakiisha xooga dalka ay xaqiijiyeen in ilaa saddex gaari oo shabaab ay kusoo diyaariyeen in walxaha qarxa in halkaasi ay ku gubeen oo iyaga ay ugu talagaleen in in ay kusoo weeraraan fariisimaha ay halkaasi ay ku leeyihiin ciidamada xooga dalka oo iyaga ay fashiliyeen oo halkaasi ay ku qarxiyeen marka een, deegaanada hadda ciidamada ay gacanta ku hayaan waa deegaanadii ay horey ay uga sugnaayeen maleeshiyada shabaab
aad buu mahadsan yahay waryahayaga maxamed xasan cabdiraxmaan inooga soo warba gobolka bakool gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ugu baaqay hay-adaha ka shaqeeya samafalka inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool qayba ka mid a gobolka hiiraan
mas-uuliyad baa ka saaran ummaddana mas-uuli- mas-uuliyadda inay gutaan inay u soo gurmadaan dadka soomaaliyeed ee gobolkan ku dhibaataysan haddii ay jirto mas-uuliyad darro maamul mas-uuliyad darro maamuloo wax looga qaban waaya haddii jirtana waxaan u ballan qaadaynaa inaysan dib dambe u dhici doonin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u soo jeedinaynaa kana codsanaynaa hay-adaha samafalka especially ama ha noqoto reer galbeed ama ha noqoto e u ama ha noqoto dowladaha carabta muslin iyo gaal waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyad daraa meesha ka muuqata mas-uuliyaddooda inay ka gutaan sababtu ay tahay soomaaliya dhaqaalo badanaa gala aad ayaa dhaqaalo u galaan dhaqaalihiina gobolkaani boqolkiiba laba kama helo masiibooyinna waa soo wajaheen ama ha noqoto mid bini aadan ama ha noqoto mid di- duunyada ay dadku ku noolaayeen beerihiibaa abaaru haysaa oo hadda beera ma jiraan Eh, xoolihiibaa baaba'aya oo abaaraa loo kala cararay colaada ragaadiyaa jira wax dibushiisin loogu qabto ma leh caafimaad ma jiro adeegii bulshoo dhama ma jiro sababtaas waxay ku dhacdo ma garan karno waxaan ka dalbaynaa inay yimaadaan gobolka hiiraan dhammaan hay-adaha samafalka hadday yihiin kuwa dawliya iyo hadday yihiin international ngo intaba waxaan waa infay garayna ha yimaadaan gobolka hiiraan baahida ka jirtana ha arkay waxaan u soo qori doonaa documenti oo lagu soo diri doonaa imayladooda annagoo soo ururinayna waxa ka jira iyo baaxadda problemku la egyahay annagoo soo ururinayna waxaan ugu soo diri doonaa imayladooda waxaan ka codsanaynaa inay noo dhega fududaadaan waxaa kaloon magacaabi doonaa guddiga masiibo gobol la yidhaahdo oo dad cabira problemka meeshaan ka jira guddigaasaan magacaabi doonaa sida ugu dhaqsaha badan leh si wax loo- looga hortago ilaahay baa wax ka qaban kara laakiin bini aadan baa nahay xilaan naga saarana sidaan annagu tabarteenna uga hortagi lahay ka gobol ahaan annaga waajibka naga saarna aniga waa cusba qof shaksi waqti dhow la la magacaabay baa nahay dhaqaale kayda oo gobolkaanu lahaayoo bangi yiilo aan la wareegana ma jiro dadkii canshuurta laga qaaday ama eh, maxaan ku rahay income dhaqaale laga urur lahaana waa dadka dhibaataysan haddana saasay tahay in ay isu gurmadaan miyi iyo magaalaba waa dhexmari doonaa kaalinta nooga aadanna waa ka qaadan doonaa ma fadhiisan doono ma seexan doono haddii baadiye tahana waa dhex tegaynaa hadday magaalo tahana waa dhex joognaa inta karaankeenna waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ku celinaynaa in loo soo gurmado dadkan beesha caalamku dadkan inay usoo gurmato
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo la hadlay warbaahinta qaranka kadib kulan gaara uu la qaatay hay-adaha ka shaqeeyay soonfalka ee fadhigood yahay gobolka hiiraan wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhagax dhigay xarun cusub oo lagu daryeeli doono hooyada iyo dhallaanka xaruntan ayaa qayb ka noqon doonta isbitaalka guud ee magaalada kismaayo siduu kusoo waramayo aadan maxamed salaad
mas-uuliyiintan ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta si wada jir ahi u dhagax dhigay cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka oo dibudhis lagu sameynayo wasiirka caafimaadka jubbaland iyo agaasimaha cisbitaalka magaalada kismaayo ayaa sheegay in goobtani ay wax badan ka bedeli doonto ismarahaantana ay wax weyn u qabanayso hooyada iyo dhallaanka loona baahan yahay cidda dibudhiska ku samaynaysa in ay si wanaagsan u dayactirto xuseen sheekh qaasim oo ah agaasimaha cisbitaalka magaalada kismaayo iyo xasan maxamed nuur oo ah madaxa kambaniga mashruucan qaatay ayaa sheegay
waxaan qaban doonaa oo aan ka fulin doonaa isbitaalka qaybta maternitiga oon dayactir ku samaynayno iyo guryo dheeri aan ku dari doonno oo baqaaro leh guryo kale oo maxay ahayd jiifa ku jiro gidaarka weyn ee maternitiga oo dhisno dayactirkaas waa dayactir ballaaran waxaan rabnaa ilaahay idinkiisa inaan si human oo heshiiska u dhacay oo wasaaradda iyo istaalka iyo ciddii bixisay maxay ahayd fankanba ay ku qanci doonaan aan fulino oo hufan oo aan ku jirin masmaasuq iyo maxay ahayd ballankabax aan ku jirin waxaan ku fulin doonaa waqtigii loogu talagalay waxaanan haddana waxaan rabnaa markii wasaaraddu na siiso amarkaan shaqada ku bilaabayno inaan bilowno si qurux badan oo la wada arkayo oo maqal iyo muuqaalba leh inaan u fulino baan ballan qaadaynaa
waa mashruuc ballaadhan oo dhismaha isbitaalka wax badan ku soo kordhin doona dhismaha isbitaalka markii la dayactirana adeegii caafimaadku wuu fiicnaanayaa oo meel lagu shaqeeyo oo fiican baa la heli doonaa waxaa marka warbixin faahfaahsan inaga siin doona qaabka dayactirkaas iyo dhismaha cusub u dhacayo madaxa shirkadda dhismaha ee kahabriikis kadibna waxaa hadli doona wasiirka caafimaadka oo aan rajaynayno inuu fasixi doono mashruucaas
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiirka caafimaadka jubbaland cali xaaji nuur waxaana uu bogaadiyey dhismaha xaruntani dibudhiska lagu samaynayo waxaana uu sheegay
dayactirka iyo dhismaha dibba maanta loogu bilaabayo isbitaalka marka waxaan keliya soo jeedinayaa dardaar oo shirkadda inay adkayso marka contract ay soo qaadatay fulintiisa marka qaab daacadnimaah inay u fuliso si mar kale aan u aamino iyo ummadda ba ay u aaminto marka lagu koolsoonaba marka waxqabadkooda inay waxaan rajaynaya marka jubbaland ay u noqoto marka tusaale ay u noqdaan shirkadaha wax dhisaaya marka muuqaalka ay dhisayaan derbiga guud iyo iridda isbitaalka dayactir fiican u baahan iyo maternitiga geedka kale ballaarinta lagu darayba inay si daacadnimaah oo wax raagaya ay dhisaan oo oo sanooyin ay jiri doona iyo qarnooyin ay jiri doono marka aan marka wixii contract lasoo qaatay oo xoogaha waxaa bilooyin kadib ama sanooyin kadib oo dhib marka burburay aan noqon marka wax tayla inay noo dhisaan aadan maxamed salaad raadiyaha iyo telefishinka qaranka magaalada kismaayo
mahadsanid aadan dadkii ka barakacay dagaaladii magaalada gaalkacyo ayaa bilaabay inay dib ugu soo noqdaan magaalada gaalkacyo guryahoodii kadib markii puntland iyo galmudug ay gaareen heshiis lagu joojinayo dagaaladii ka socday magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo iyadoo haddana ay tahay xaaladda magaalada gaalkacyo mid degan islamarkaana ka soo reeraysa sida ahayd muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa qaar ka mida qoysaskii iyagu ka barakacay gudaha magaalada gaalkacyo ee hadda bilaabeen inay si tasartay oo ugu soo noqdaan magaalada gaalkacyo iyo diilo ka muujinaya magaalada gaalkacyo udhexeeya maamulada galmudug iyo puntland sidoo kalena ay gawaynka ka tahay dowladda federaalk gaalkaayo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ahaa kuwa ku dhibaataysnaa dhaafaha magaalada gaalkaayo iyagoo haysan caqabyada asaaska nolosha bini aadamka waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey qosaskaasi ay dalbanayeen in loo gumado balse haatan waxay bilaabeen inay dib guryaheeda ugu soo laabteen maadaama ay muuqato ifafaalo nabadeed isku soo duwaxaada magaalada gaalka ayaa iyadoo ah mid degan inkastoo weli ay soo fadhiyaan ciidamadii dagaalada islamarkaana aan lagu goysan la kala qaado balse waxaa rajadii aan laga qabaa in sida maalmaha soo socda la kala qaado ciidamadaasi haddii lagu gulaysto sida ka soconaya gudaha magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
aada baad umahadsan tahay cabdirasaaq warbixinta cabdirasaaq ayaa ugu dambeysay wararkii dalka madaxweynaha dalka suuriya bishaar al asad ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump uu noqon doono saaxiib dabiici ah haddii uu meel mariyo ballanqaadyadii uu ku galay ololada doorashada ee ahaa inuu tirtiri doono argagixisada laakiin madaxweyne asad waxa uu sheegay inuu eegayo siyaasadda madaxweynaha la doortay ee maraykanka siduu wax badan uga bedelo siyaasadda dalkiisii ay ku wajahan dalka maraykanka intii uu ku jiray ololaha doorashada trump waxa uu ku celceliyey ballanqaadyo ahaa inuu tirtiri doono dagaalyahanada ururka la baaxay khilaafada islaamka ah ee daacish waxaa kale uu su-aal geliyey arrinta madaxweyne barack obama oo ku taageeray mucaaradka ka soo horjeeda madaxweynaha waddanka syriya bishaar al asad hadalka madaxweyne asad ayaa imaanaya xilli ruushku uu bilaabo duqeymo magaalada xalab waxaana duqeymaha ruush ka cambaareeyey dowladda maraykanka xukuumadda moscow waxa ay sheegtay inay duqeymahaasi ay ula dan lahayd mas-uuliyiin ka tirsan xogaga daacish laakiin dowladda maraykanka waxa ay sheegtay duqeymahaasi inay yihiin kuwa ka baxsan heshiisyadii labada dhinac dadka ku nool magaalada la duqeeye ee xalab ayaa qaarkood waxaa ka soo gaaray dhibaato xoogan duqeymaha gantaalada diyaaradaha waddankaasi ay fulinayeen ruushka sidoo kale duqeymaha waxaa ka qayb qaatay diyaaradaha dalka syriya waaxda arrimaha dibadda maraykanka waxay ku celisay duqeymaha suuriya inay yihiin kuwa dhibaateynaya dadka rayidka ah ee la ildarnaa xaaladda nolosha dalka syriya oo muddooyinkii ugu dambeysay dadkaasi ay iskugu darsameen dagaallo iyo gaajo duulaanka ruushka ayaa imaanaya maalin kadib markii madaxweynaha dalkaasi valadimin putin uu syriya kala hadlay madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya intaa ayuu inooga egyahay cidda warka iyagu seego waxay dib uga dalacan karaan isagoo maqal iyo qoraal ahba radio muqdisho dotlet